ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال waxaynu ku dhex jirnay dariskii fiqigahaa waxaynu maraynaa baabu dalaaq baabka furiinka furiinku qodobo dhowra ayaynu wax ka sheeg sheegi doonaa oo ku saabsan qodobadaasi waxay u yaallaan sidan tacriifkiisa oo inaynu tilmaano furiin muxuu yahay xukumkiisa tallaabo lagu qaadaa maxay tahay shareecaddu ka qabtaa xigmadda ku jirta furiinka furiinka yaa xaqu leh yaa wax furi karaa gabadheedaa se la furi karaa ee shareecaddu ogosha in la furo ereyada wax lagu furi karaa maxay yihiin haddii qofku naftii gabadhiisa uu iska xaaraantinimeeyo furiin ma noqonaysaa in markhaatiyaa loo sameeyo furiinka miisaankeeday ku leedahay shareecadda furiinku tacliiq iyo tanjiisba waa yeeshaa mid shardi ku xidhan iyo mid balaa shardiya furiinka mid waxaa loo yaqaanaa bidci midna waxaa loo yaqaanaa sunni dalaaqa saddexda ah hadduu mar wada dhaco maxay culimmadu ka yidhaahdeen ninkoo sii dhimanaya hadduu ooridiisa furo furiinku ma dhacayaa mase dhexlaysaa xaaladaheebaa qaadigu uu gabadha qasab ku furi karaa waa aynu odhan waxaynu odhan karnaa waa ilaa shan iyo toban qodob meelaha waaya qodobada haddaynu dib ugu noqonno tacriifkiisa iyo tilmaanta furiin islaamku wuxuu u yaqaanaa xallu raabidati الzawaaj wainhaa wa inhaa alcalaaqa alzawjiya labada qofe isqabo xadhiggii isu hayay oo la furo oo waxaa furaya aladi biyadihi cuqdaة الnikaax aw yacfu aladi biyadihi cuqdaة الnikaax guntinta nikaaxu kii ay gacantiisa ku jirto ninka ah ayaa suryadaa iyada ah fag buu ka siiyey furiin baa la yidhaahdaa waaya dallaqa masderkeedu wuxuu ku iman lahaa tadliiq sida sabaxa tasbiix kabbara takbiir laakiin kan oo kale ismu masder baa la ydhaha leannahu xuruuftii masderka qaarkood buu ka tegey oo dallaqa tadliiqna waa la odhan karaa dalaaqna waa la odhan karaa sida sabaxaba tasbiixna loo odhan karo subxaanana loo odhan karo waa cilmiga naxwaha marka la eego weeye laakiin nin aan markaa baab naxwe waxba uga bilownayn sii wadwadkiisa ka heli maayee xagga axkaamtun baynu ka eegi tacriifkiisa waa kaa xagga xukumkiisa marka la eego ma wanaagsana ama islaamku ma dhiiri gelinayo sabab la-aan in oridii la furo waayo ilaahay baa wuxuu ku tilmaamay ballan adagoo muhiima qiimo leh oo labada qof ay wada galeen inay tahay heshiiskan isaga ah wa akhadna minkum miithaaqan haliida ilaahay baa wuxuu yihi dumarkii meherkaa ka qaadeenoo saha u xumeynoo saa yeelin iyaga oo miithaaq haliida idinka qaaday ballan adag iyadoo idinka qaaday marka ballantaa in macno la-aan lagu jaro oo iyadoon wax cudurdaarihi aanay jirin inuu ninkii iska furo gabadha islaamku ma dhirinayo wuxuu nabigu uhi laa tas'al ilmar'atu dalaaqa ukhtiha gabadhu yay weydiisanin walaasheed in la furo macnaha adiga oo mid sii qaboo tu kala gursanaya taa aada gursanaysa xalaalu maaha inay tidhaahdo tii hore iska fur aniga aada iheshide waaya dalaaqu mar wuxuu noqon karaa mid sunna-a mar mid mubaaxa mar wuxuu noqon karaa mid karaaha mar mid xaraama mar mid waajiba laakiin bal aan soo qaadana keebaa waajibaba haddii aynu nidhi asalkiisa horta xadiidka tilmaamaya isagu abqadu lxalaala ila allahi alaaq xalaal oo dhan ilaahay wuxuu ugu necab yahay dalaaqa kaasi daciif bay ku sheegeen culimadu qaarkood haba sugeen laakiin sida raajixa waa inu xalaal ilaahay u cadhaysay inaanay jirin weye waaya dalaaqa waajibka ah waxa weeyaan ka ninku gabadha marka uu meermeerinayo eeuu xuquuqdeeda meel kaga dhacaya islaamku waxa waajib kaga dhigayaa inaanu meermeerinina iska furo gabadha walaa tacduluuhunna litadhabuu bibacdi maa aataytumuuhun wixii aad siiseena meher ahaa idinkoo doonaya inaad ka qaadataan ha meermeerinina sabab la-aan iyo cudurdaar la-aan macnaa iyadoon tii hore xalay aynu soo marayn waxay dalaaqu marka ay codsato tani may codsanin laakiin sabab la-aan buu ninkii ku dhibayaa wuu cadaadinayaa si ay cafis u bix si ay maaragtay uga tagto xaqeedii marka taas oo kale waxaa la yidhaahdaa waa qofkii gabadhan u sacsacaya ama meermeerinaya sidaa daraaddeed lama ogola inuu furana wey dalaaqulmuuli baa sidoo kale waajibah furiinkii waajibkaa baynu ka hadlayna almuuli waxa weye nin baa gabadhiisii ka dhaartay waxa uu leeyahay inaanan sanad kuu tegin ayaa intaa waleega yahay ilaan dadku way noocyo badan yihin dadku waa noocyo badan yihin oo waxaa ka soo yeedha wax badan baa la yaab le dadka xaaskiisii ayuu afar bilood muddo ka badan ayuu ku dhaartay ka dhaartay inaanu u galmoonin afartaa bilood marka afar bilood markay dhammaadaan ayaa haddii dee gabadhii ay sabri kari weydo way ashkatayn kartaa qaadigay u geynaysaa qaadiguna saddex arrimood midunbuu door gelinaya wuxuu leeyay ninow danahaagaad u dhaaratee ama dhaartii jebiyoo kafaara gud iska bixi ama inantan u galmood oo macnaha kafaara gud bixiyoo xaaskaagii la mucaamalood waa arrin arrinka labaadna waxa weeye imika iska fur arrinka saddexaad hadduu isagu labadaaba diido oo awooddiisa ahaa qaadigaa ka furaya dalqad afartan biloodna waxaa loogu xidhay waa inta gabadhu ay ninkeeda ka samri karto si caadiya sidii diraasad uu ku sameeyey cumar bin khadaab wakhtigiisii oori buu maqlay habeen is-aqal uu ag maraya ka gabyayso ninkeedii u calaancalaysa tataawala haada alleylu waswadda jaaribu wa araqanii anlaa khaliila ulaacibu walowla allahi wa makhaafatu la xurika min hada sariiri jawaanibu gabay saas oo kale ah habeenkani waa madoobaaday meeshii ninlaana way gu dhacday waswadda waswadda hada leylu iswadda hada alleylu wa araqanii allaa khaliila ulacibu macnaa meeshiina sawjna ma jira habeenkiina madoobaa waayo waayo waaya haddii aanay ilaahay cabsidiisu jirin iyo xusuustii ninkayga xoolaha xusuustaa lagu xergeeyaaye sariirtaasi way dhaqaaqi lahayd bay tiri xumaan iyo sinaa dhici lahaa wuu yaabay cumar dabeedna wuxuu la tashaday arrinkii buu sii waraystay waxaa la yidhi waa colka jihaadka ku maqan buu ninkeedii ka mid yahay inantiisii xabsu weydiiye uhi aabba intay ka samri kartaa gabadhu ninkeeda oo waxay dee afkay marada saarta waxay tidhi aabba dee malaa labadii isweydiin lahaa ma nihin arrintaas oo kale deme waxasaba duruuf duruuf baa keentay buu ihi oo sharcigaa waxbaa sharcigaa ayaa moogtay masalaa la eegaya jihaad baa la sameynaya ka qeyb qaado afar bilood iyo dheh kolka afartaa bilood buu qorayoo wuxuu yihi ciidanka markuu askarigu afar bilood xaaska ka maqan yahay waa in lasoo fasaxaa oo col kale bedelaa colkaa front lineka weliba halka ugu horeysa ee ugu kululba ha ku jireen saasuu colku isu weydaaran jiray waaye marka waa qalad maqnaanshaha labada sano iyo saddex sano iyo ruuxa dumarkaa laga maqnaanayo waa mucaradatun lilfitan fitnadii bay u bantaallaayo khatarteeday leedahay almuhim taasi waa sababta afar bilood looga dhigay marka tan imika aynu sheegaynaa waxa weeye wakhtiyada u dalaaqu waajibka yahay markuu dhaartaa tanaasul la-aanta ah kula dhaqaaqo oridan aayadda suuratu lbaqara ku sugan baa ilaahay uu kaga warramayaa liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur fain fa'uu faina allaha gafuuru raxiim wain cazamuu طalaaqa faina allaha samiicun caliim kuwa dumarkooda ka dhaaranaya afar bilood hala sugo hadday soo noqdaan waa sax oo oridii ula mucaamaloodo hadduu tii hore ku adka haddii uu furana ilaahay waa maqlayaa haddii kalena qaadii waa arrinku yaala taasina waa dalaaqa waajibka ah waaye mar kale aynu soo celin doonaa furiinka noocaas oo kale ah xigmadda ku jirta furiinka horta waxaynu ogsoonnahay islaamkeennu inuu kaga wanaagsan yahay mar walba diimaha kale waxa ay sheegeena ku qorqoran waaye nimanka yahuuddaa iyo kiristankuba mowqif adag bay ka taagan yihiin shayga loo yaqaano furiinka oo qolana xadgudub bay ku sameeyeen furiinka qolana gaboodfal bay ku sameeyeen qola xadgudub bay ku sameeyeenoo gabadha in macladarra lagu furi karay dhiiriyaan oo waa yuhuudda waxooda waa jinnowjaane qolana waxa ay leeyihiin lama furi karo qaar kale waxa ay leeyihiin wuxuu furi karaa waa kiristanka eh markay muddo kala lushaan ay kala laalaadaan kala lulasho iyo kala laala muddo ah soo maydaan maqal mana wada joogaan mana isfurin malaa dee sabaraytku halkuu ka soo jeede ismanay furin mana kala maqnaa manay kala go- ismanay furin marka muddaa la kala maqnaanaya dabeetna muddadaa dheer kadib ayuunbay suuraqal suuragal noqon kartaa inuu furo madaahibta kiristanka qaarkoodna waxay leeyihin dee maba furi karaba waayo laakiin islaamku wuxuu leeyahy gabadh ayaan la furin oo furiinka lagu degdegin haddiise ay socon weydo wada jirkii uu socon waayo iyo qoysku inuu wada dhaqnaado oo dan la moodo oo islaamnimadii dadka ee wax noqon lahayd ay furiinkaasi u badbaadinayo waxaa loo tixgelinayaa ina alkaya aakhiru dawaa dabku waa dawada u dambaysa baa laydhaha marka qofkii waxyaabo badan lagu sameeyo lagala quustaa la gubi jiray oo la odhan jiray bal dabna ha lagula daalo ilaa xanuunkiisaaba maaragta badane halkaasuu ka taagan yahay leannahu labadan qof xuquuqdii badnayd ee dhex taalay ay dayacmayso ee islaamnimadoodii wax noqonayso ee xigta xigtadii ay kusii xidhnaayeen isla xumaanayaan waxaasoo dhan oo isla burburaya ayaa la diidaya markaa furiinku waktigaasuu iman karaa kolka wada socodkii labada qof la waayo saasuu islaamku xal ka dhigay waaye dalaaqu furiinku berigii jaahiliyada waxa uu ahaa mid ka daran aragtidan yuhuudiya kiristanka oo ninku intuu gabadhiisa furo ayaa marka ay sii cadadbaxaysu soo ceshan jiray kolkaasuu haddana furaya markay haddana sii cadadbaxaysu furi jiray markaa wuxuu odhan jiray oorina kaa dhigan maayo oori la-aanna noqon mays macnaha ninna ma guursan karaysa markan ku furaba haddana dee kolka aada sii cadadbaxaysun baan ku soo ceshan oon ku furi oon ku soo ceshan nidaamka noocaas ee macangegnimada ku salaysane si uu meesha uga baxo ayaa ilaahay dalqadihii uu saddex ka dhigay qofkii laba jaanis buu leeyahay jaaniskaa saddexaad haddii uu lumiyo si si aan silicaasi u imanin beriga hore la samaynayay siiwadwa dambe ma leh saddexdaa dalqadood baa lagu koobay markaa waaya qofkeebaa gabadh furi kara gabadha waxaa furi karaya alrajul alcaaqil albaalig almukhtaar qofka shuruudahaa laga helay qofku waa inuu caaqil yahay oo miir qabaa waa inuu baaliq yahay ou qaangaadh yahay waa inuu yahay mukhtaar mid doortay oo aan la dirqiin mid aan la dirqiin oo miyir qaba oo qaangaadha sidaa haddii aynu nidhi waxaan waxba ka furmaynin dadka magacyadan loo yaqaano makruuh sakraan haazil khadbaan khaafil saahi madhuush erayadaa carabigaa oo markaynu fasirna uu macnahoodu yahay kii la qasbay ama la dirqiyey iyo kii cabsanaa iyo kii dheeldheelayey muran baa ku jira waynu u tegiye iyo kii cadhadu ay ku badatay kayru caadigahaa kii kaafilka ahaa ee wuxuu leeyahayba aan maqlayn kii isiloobe hadalka uu ka baxsaday kii laga nixiyey ee ay taasi ka soo booday dadka noocaas oo dhan waayo khilaaf baa ku jira waynu isdul taagi nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam rufica alqalamu can halaata saddex waxba laga qori maayo furiinkiina dee wuu ku jiraaye furiinkooda laga qori maayo lagula xisaabtami maayo gabadhu ka furmi mayso wey can innaa'imi xataa yastayqib kii hurda jeeruud soo tooso wa can isabiyi xataa yaxtalim qofkii yaraana jeeruu qaangaadho wa can ilmajnuuni xataa yufiiq iyo kii waalaa jeeruu miirsado xadiidkaas wuxuu tilmaamayaa qof aan caqligiisa iyo cimrigiisu caadi ahayn inaanu furiinkiisuna caadi ahayn aayadda kale ilaahay wuxuu yihi aayad kale suuratu nisaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu asalaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun salaada ha u dhowaanina jeeroo garataan hadalka aan leedihiin markaa qofkii sakhraanka ahaa ayaa halkaa loo diiday salaadii marka dee sakhraankii in xaaladiisu gaar tahay bay aayaddu tilmaamaysaa bay leeyihin afar kale oo caaisha ay warinayso xadiid xasan darajadiisa lagu tilmaamay wuxuu isaguna leeyahay laa dalaaqa walaa citaaqa fii iqlaaq furiinno ma jiro oo qofka waxba kama furmin addoonkiisana ma xorayn karo hadduu iqlaaq ku jiro iqlaaq iqlaaqu waxa weeye isagoo kala wareegsan maxaa iqlaaq waa isagoo isbanaday marka qolaba waxbay ku fasireen waa qof cadhaysan baa layidhi maya wuu sakhraansan yahay maya nacasnima ayaa wax ugu fooraraa oo waa yersilon iqlaaqa macnayaashaasaa lagu fasiray waxaase weeye dadkan waa kala duduwan yihiinoo masalan qaarna waa la isla waafaqsan yahay furiinkoodu inaanu dhacayn qaarna waa la isku khilaafsan yahay kuwa la isku waafaqsan yahay furiinkoodu inaanu dhacaynin waxaa ka mid a almak almukrah qofkii la qasbay ama la dirqiyey cidda dirqiyeysaa waxay noqon kartaa cid cadowa waxay noqon kartaa cid gabadha ay isxigaan waxay noqon kartaa iyada lafteeda intuba waa qof la kalifay laakiin ikraahiyo dirqi noqon mayso isaga oo isu hanjabay oo yidhi waan isdilaya taa ikraah lama yidhaahdo waa qushiyeel taas waxaase meesha yaalla sharciga lagama hoos duse waxaan ikraaha lagu tilmaami karee goorta qofkii loo tixgelinayo in la qasbay ama la dirqiyey waa in naftiisa iyo maalkiisa lagu hadiday weeyey qofkan oo ama naftiisii wax la yeelayo ama markay u sahlan tahay lafjab uu ku imanayo xagga sharaftiisa ama maalkiisa waxyaabaha xoolahaagaad la dhacayaabaale lacagtaada aada sidato waa lala wareegaya haddaanad habartii midh furin dee midhkaa furay buu leeyahy toori baa kaa taagayna ama budkaasaanu kuku dhufanayna haddaanad midh furin dee wuu furi waa saas oo kale nin odayahoo dee si uun maaragtay isaga sharaf iyo haybad le buu ahaayo dayday baa helayoo markaasaa waxay idhaahdeen mooryaanti halkan aanu dharka kaaga bixinaynaa haddaanad midh furin aarmee ii daaya buu leeyay midhkaa furaya waaya intuba way noqon karaa ama caarkiisii baa la hadidaya yaa xataa gabadh muslimada haddii la idhaahdo ama xaaskiisaba haddaanad furin saasaanu yeeli ama waxbaanu ku samayn wuu furi si loo daayo adugu inta sharaftiisii sharafta ehelkiisa maalkiisa naftiisa wax la yeelaynaya waxaan uga soconnaa laba arrimood midna ikraah noqon mayso iyadoo masalan xaaskiisu ay ku hadida waxaan waxba yeelayn in badan baynu maqalnaa mid qiil dayayo oo leh dee kalarkunbay igu dhegtay mar aliyaala markii aan sida aqalka ka soo gal ama ka soo bax ayuunbay dog igu tidhi kalarka dabeedna waxay tidhi haddaanad halkaa ilaa aad dalqada dhigta dhaqaaqi maysi oo maxay sidatay qori miyay sidatay maya toori miyay sidatay maya meel jar miyay kaa tuuraysay maya soo may faramadhnayn haa waa ruux dumar oo iska miskiinado ahayd hadduu xaggaa isaga riixu idhaahdo naa noo bannee aan ku dhaafne waa awoodi karaa laakiin way qasabtay maa tamshi socon mayso intii aynu sheegayna midna muu hadidin laguma hadidin dhegtiisa iyo sharaftiisa iyo maxaanku idhaahdaa maalkiisa iyo naftiisa midna waxba ma yeelayn a miskiinadaasi ahayd ku yar goolaaftantay markana sidoodaba mar haddaanay dalqad haynin dee way iska leeyihiin inay ku yara munaawaraad iyo dhoolatus ku yara sameeyaan ifurta markaa run lagama moodo ifur oo dhan run hamoodin yaa miskiin leanna waxba kale iyadu ma hayse intaasay ka dhiganaysaa maaragtay shay ay ku neefsato lugafidsiya ifurta ah tu kalena ikraah noqon maysa bay leeyihin fuqahadu idaa daharat fiihi qariinatu likhtiyaar haddii qofkan ay ka muuqato astaan doorasho idaa daharat fiihi qariinat likhtiyaar waa la ikraahay laakiin nooc doorasho abaa ka muuqday oo maalan waxaa la yidhi waar fur baa lagu yidhi mid markaasuu yihi saddexdiiba waa furay mid baad sheegaysaa u dhammaynaya wy ama waxaa la yidhi waxaasaa lagaa qaadayaae gabadhii fur markaasuu yihi war kaa ha iga qaadine shaygaa kale iga qaada min fadlikum kaa kale iga qaada markaasaan furayaae waa nooc doorasho ah nooc doorashii meesha allaa tadhara fiihi qariinat likhtiyaar doorasho waa inaanay ka muuqanin waa shuruudahay ka mid marka ikraahu waa kaa weeye ikraahii markaa waxaad arkaysaa waa la iqasbay oo dhan arrinkaas inaanu ku soconaynin sakraankiibaa yimi jumhuuru lfuqahaa culimada islaamku siday u badan yihiin waxa weeye qofku isaga oo sakhraansan hadduu afadiisii furo ama ooridiisii in dalaaqiisu dhacayo leannahu dee ninkani dar alla uma waalanina wuu iswaalay wuu waali buu iibsaday waalidaas uu ku kaxeeyey caqligiisi sidaa daraaddeed haddii la yidhaahdo waa loogu cudur daarayaa nooc dhiirin abaabay noqon be-e arrinkiisa halkaa inaga dhig sakhraanku wixii mas-uuliyada waa qaaday furiinkii iyo gaalowgii iyo dilkii uu wax dilay iyo isku wada dar saasay u badayin laakiin a'imada qaarkood oo qaba yay badnaanin be-eh inaanu dalaaqiisu dhacaynin ayaa jira haazil isaguna waa sidaasoo kale oo haazilku waxa weeyaan waa qofkii dheeldheelayay isagana waxaa loo badan yahay dali raajixna ah in furiinkiisu uu dhacayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi halaaatun jidduhuna jiddun wahazluhuna jiddun waa xadiid xasan abi hureyra warinay saddex dhabtooduna waa dhab haddii lagu dheeldheelana dhabunbay iska noqotaa saddexdaasi waxa weeye guurka iyo furiinka iyo soo ceshiga waa saddex arrimood oo nidaamka qoyska la xidhiidha nidaamka qoyska in lagu ciyaaro maya wax ciyaar gala maaha waa arrin aada u muhiima xidhiidh adag oo matiina wey marka haddii la yidhaahdo iyada oo la iska dheeldheelayo waxbaa la guursaday dee arrinkaasi runun buu noqon wax waxbaan furay runun buu noqon xaaskii waan soo ceshaday runun bay noqon waa laba arrimood oo dhoofayaasha la xidhiidha ku jira meesha a balaayo way ninkay sii khusaynaysay kusii daran tahaye tan had iyo jeer la odhanayo xaggaa waddankii iyadoo la joogo isukaayo guuri bal waanu isqabnaaye markaa kol haddii ay gayaan isu yihiin oo shareecaddu ay isu xalaalaynayso oo noocii maxramka ahaa aanay kala ahayn oo dabeedna intoo loo soo fadhiisto la yidhaahdo waan waan guursada waan kuu guuriyo waan guursaday arrinkaasaa ku dhammaado waraaqiil loogu sameeyo dee way u mehersan tahay waabay sheegayeen halkanna mid tidhi waxaad i guursan doontaa hebelow marka walaashay aada soo dhoofiso wa- gabadhnimo ku soo dhoofiso oo uu soo mehersaday oo dabeedna iyadiiba laga dulboodayba oo labadiisu soo mehersaday inay yidhaahdeen bilbaraka macnaa iyadii baa la yidhi markay de halkan imaadno ayaynu isgursan doonnaa bal taa soo kaxee horta wuxuu ku soo kaxeeyey ooridiisii oo soo mehersay dabeedna afgarashaaba ka dhacdo tii horeba arrinkeedii waa la sheegayay waaya soo ceshigiina waa saas oo kale dalaaqiina waa saas oo kale dadki iyagoo is- nin- isagoo kaftamaya waar miyaad furtay waar waanu furneena de waaba kaftan bay ka ahayd dhabun bay noqon marka dalaaqulhaasil kii dheeldheelaya xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa in lagu xisaabtamayo ereygiisa dalaaqulghadbaan qofka cadhaysan saddex bay culimmadu u kala qaadaan qof marka uu cadhoodo cadhadiisu ay madax marayso oo aan isgaranayn wuxuu leeyahay iyo qof cadhadiisu aada u sahlan tahay iyo qof ay dhexdhexaad tahay way isla waafaqsan yihiin marka cadhadiisu wax sahlan oo basiida ay tahay wixii uu furo in furiinkiisu dhacayo way isla waafaqsan yihiin qofku marka uu cadhoodo ee haddii uu ismadax marayo oo dadkan aynu idhaahno sfilatuu qaba ama waa nervis ee aan kala markaa gariiraya kolka uu cadhoodo ama dhiikariya wixii lamid ee aan is- ee is ogaanaynin kaa furiinkiisu inaanu dhacaynin bay u badan yihin waaye waxaana inta badan lagu garan karaa marka la weydiiye la yidhaahdo maxaa tidhi ayuu dha ma garanayo laakiin dadkunbaa waxay lahaayeen waxaa tidhi caynka ah wuu kala wareegaya marka kaasoo kale furiinkiisu ma dhacaya bay leeyihin waxay se ub- se ayay u badan yihin kay isku khilaafaan markaa waxa weye ka xaaladiisu ay caadiga tahay wuu furmaya maaragtay inuu isagana waxaynu raacinaynaa dhinaca kale in ay furmayso liannahu had iyo jeer waxaa furiinkuba sabab u ah maxay cadho inta badan furiinku goormuu yimaadaa markay cadho timaado haddaan cadhaba jirin waa iska naadir labada qof iyagoon cadhoonaynin inay isfuraanba marka haddii la yidhaahdo furiinka kuma dhacayo dalaaqu macnaheedu waxa weeye gabadhiba ma furanto ilaan sabab iyo musabab bay isu yihin cadhaduna waa sababtii dalaaquna waxa weeye kii sababta loo noqonayay marka shay la yidhi kuma dhaco sababtii keenaysa isagaan dhicin bay la mid tahay marka wuxuunaynu ka soo reebaynaa kaa culimmadu ay u badan yihiina qofku marka xaaladiisu kayru caadi ay noqoto ee u egaanayo sidii wax suuxay oo kale ilaa waa nooc waaliye qofkan marka had iyo jeer uu xanaaqo wax burburinaya ee wuxuu doono odhanaya ee aan iskantarooli karaynin ee xaaladiisu khayru caadiga tahay waxa weeyaa nooc waaliha weeye kaasun bay u cudur daareen haafilkii iyo saahilkii iyo madhuujkii madhuushkii saddexdaa iyaga qofku marna isagoo ilowsan buu waxaan ku dhawaaqaya oo ilowsan dalaaqa marna isagoo hadal kale isla dheh ayuu afku ka boobaya marna iyada oo uu dawakhay waxun baa ku soo kadiyey markaasaa isagoo albakhay oo si uun u salalay ayay dalqadu ka soo yeedhay waa laga soo tuuray ee kaasoo kuwaasoo kale waa ama qalbigiibaa ka boobay oo macnaha ka yar dhacay ama afkiibaa ka boobay isagana ma dhacayo dalaaqiisu laa dalaaqa walaa citaaqa fii iqlaaq ayay u daliishadeen kuwayaalahaasi markaa waxa aynu halkaa kaga baxnay qodobkii afraad ama shanaadee ahaa qofkeebaa wax furi karaa markaa dadkeennu had iyo jeer halkaasunbay qiilkaas iska soo eegeegtaan ay yidhaahdaan waan cadhaysnaa hadda sheekh waan cadhaysnaa marka cadhadii arrinkeedii halkaasuu ku hadhay gabadheebaa la furi karaa man yaqacu calayha dalaaq kii hore wuxuu ahaa man yaqacu minhu dalaaq kumaa wax furi karaa kanina waxa weeye man yaqacu calayha dalaaq gabadheebaa la furi karaa gabadha la furi karo waxa weeyaan saddex midun waa mid ku jirta fii cisma fii cismati zawj waa gabadh uu ninku qabo waa kow oo haddii aanu qabin oo aanay xaas u ahayn ma furmayso nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamaya nadarka iyo xornimada iyo furiinka mid waliba inuu ku fuli karo waxa uu qofku gacanta ku hayo tale wuxuu ku nadri kunadar ku nadri karaa wixii u hayo waxa uu furi karaa gabadhuu qabo wuxuu xorayn karaa addoonka uu leeyahy haddaanu isa gacantaba ku hayna heblaayo haddaan guursado waa furi doonaa ama gabadh yahay marka aan ku guursado waad iga furan tahay maxay tahay taas maba hayobe maba hayo waa shardi weeye waa zawjiya meeshii waa inay taallaa xaasnimo waxaa labaadoo furmi karta gabadh fii ciddati rajciya ku sugan gabadhiisi wuu furay oo xaasu maaha imika laakiin may cadad bixin weli jaaniskii uu ku soo ceshanayay ayaa jira xataa mukhtalacadiina way ku dareen culimadii oo idaa kaanat baa-inatan baynuuna suqra iyadana way ku dareen tii dalqadda ka iibsatay laftigeedu iyada oo aan weli cadad bixin haddii uu ka dhinto way dhexlaysa waxaan leeyahay cafwan waa furi karaa gabadhii aan weli cadad bixin furiin waa la raacin karaa macnaa midh buu furay dee oridiisii maaha oridiisii maaha kol hadduu dee furay hal dalqad ama laba furay laakiin iyadoon weli cadad bixin furiin kale wuu kasii dabageyn karaa furiin kale wuu ka dabageyn karaao midh buu furay iyadoon weli cadad bixin buu midh labaad furi karaa xoogaa markuu joogo saddexaad waa furi karaa dalaaqu marataan waxaa kaloo iyaduna soo geli karta haddii furqa jirto furqa midkood baa islaamay kii kalena weli ma soo islaamin way kala tegeen dabcan furiinku waa qabsan karaa markaana wuu haleeli karaa qofkaana yaanay sawjaba noqonin waxaa la mida iyaduna kolka fasakhaadi jirto masalan qaadigii baa kala fasakhay dee dabcan sababtii uga fasakhay meesha way taallaa oo yaanu soo ceshan karinba xaaskiisiiba yay ahaanin haddana wuu furi karaa xaaladaha noocaasa ama gabadha noocaasa baa furiin ku dhici karaa waayahay waxaa nuqdada toddobaad noqonaysaa maa yaqacu bihi alaaq ereyada maxaa furiin noqon karaa ama qofku had iyo jeer marka uu maxay isticmaalaa la odhanayaa gabadhii way furanta ma qowl ma ficil ma qoraal ma ishaaro ma cid uu diro ma cid uu wakiisho maxaa la odhan karaa furiin furiinka aaladee loo isticmaala agabkee iyo qalabkee baa furiinka loo isticmaala sharcigu ogolyahay waxaa kow ka ah allafdu sariix erey cadoo la isticmaalo imaamu shaafici raximahu llah wuxuu leeyay qur-aanka waxaa ku soo arooray saddex erey alfiraaq waasaraax waalaaq aw sariixuhuna aw faariquuhuna idaa dalaqtum unisaa saddexdaa erey ereyadaasaa ku soo arooray oo lagu tilmaami karaa inay yihiin ereyada ku cadcad furiinka marka haddii uu xaaskiisa yidhaha waad furantay dee maxaa la fasiray dalaaq ereyga dalaaqa tarjamadiisii weeye xagga luqadeena marka la eego dalaqa macnaheed waxa weye wuu furay furiin baa ereygaas ama saraax waan ku sii daayey sii dayn iblaayo waa ku sii daayay buu leeyahy firaaq isaguna dee furiinkii un bay noqon dalaaq iyo firaaq waa furiin ereyadaasi markuu qofku ku isticmaalo gabadha gabadhiisi uu ku isticmaalo furiin bay noqonaysa waxyaabaha loo isticmaalo furiinka waxaa ka mid a ereyo maldahan ama dadban ama sarbeeban maldahaad iyo sarbeeb iyo dadban waa erey aan toos ahayn oo yaxtami yaxtamilu dalaaqa wagayra furiinna waa ku suuragal wax kalena waa ku suuragal waa ereyada loo isticmaalayo xaaladaha qaarkood furiinka ee furiin noqon karaa waxaa ka mida maalan lafdu lilxaaq ilxaaqii biahlik wuxuu i reerkiinii qabo reerkiinii haleelo reerkiinii qaba buu leeyay waa ereyada marna furiin noqon karaa marna aan noqon karin marka inay furiin yihayn iyo inaan ahayn waxa lagu kala garan karaa bay leeyihin culimadu xagga niyada qofka isagaa la weydiinaya la odhanaya ereygan maxaad uga jeeday waxaan uga jeeday furiin waa furiin furiin ugamaan jeedin macno kaleaan uga jeeday furiin ma aha laba xadiid bay usoo kala qaataano midi waxa uu ahaa ibnatuljawn ibnatuljuun gabadhii inajuun nebigu gabadhu guursaday bay ahayd calayhi salaatu wasalaam markii uu rasuulku la aqal galay gabadha ah ee habeenkii uu gacanta ku fidiyey ayuunbay tidhi acuudu billaahi mink ilaahay baan kaa magan galay iyaba waa cajaay talow midhkaasi miyuu ka qarxay sidee ka noqoto malaha dee ama badownnima ha ka yeedhsiiso ama iyada oo yaro aan fariirtay ha ahaatee ilaahay baan kaa magan galay uunbaa ay ka soo yeedhay dabeedna nebigu wuxu uhi mid weyn baad magan gashay ilaah weyn oo wixii magan gala aan loo dhowaan karaynin baad magal gashaye ilxaqii biahliki dee reerkiinii qabo reerkiinii qabo albadow nus rijaal bay tidhi carab haa waaya reerkiinii qabadaa wuu ku furay ereyga furiin buu noqday sidii baa nebigu calayhi salaatu wasalaam ku anbabixiyey maadaamuu furiin u jeeday ereygaasi furiin buu noqday haddii aanu qofku furiin uga jeedin furiin ma noqonayo ereyada noocaase kinaayaadka la yidhaahdee malbahani ereygaa laftiisa waxaa isticmaalay kacbu bnu maalik saxaabigii la odhan jiray haddana gabadhiisii laguma tirinin inay furantay kacab binu maalik markuu dagaalkii tabuu ka hadhay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo amarka ilaahay ka helaya waa ti cunaqabatayn xagga hadalkaa lagu sameeyey layidhi yaan lala hadlin konton habeen mar hadduu dagaalkii iyo jihaadkii ka hadhay kacab isagoon sabab iyo cudurdaartoona lahayn cunaqabatayntiisu waxa weeye lalama hadli karo nebiga iyo asxaabta oo dhan kii uu soo dhowaadaaba assalaamu calaykum shibtuu ka gelaya waar kacab iska waran cidiba la hadli mayso afkii baa juuqda gabay waaya waxaa loogu sii daray wakti dambe xoogaa markay joogeen isaga iyo laba nin oo kale in la yidhi xaasaskana ka durka ninowna oorida uma dhowaan kartid iyana waa arrin kale markaasuu dabeedna wuxuu idhi nin dhallinyaraah baan ahaayo waxaan idhi tolow dee maxaan sameeyaa sidee baan yeelaa miyaan furaa dee saan yeelaa markaa waxaan ku idhi buu ihi ilxaqii biahliki orad reerkiinii qabo muu furaynin oo furiin kamay ahayn laakiin wuxuu lahaa balku meel gaadh ahaan orodoo reerkiinii qabo may furmin islaantii oo nebigu dee furiin laguma tirinin nebiguna kuma tirinin asxaabiguna kuma tirinin manuu doonayn inuu furo marka ereyada noocaas xadhigu qoortuu kugu laaban yahay bustahaagu waa debadda erayo noocaas oo kale ah oo furiin iyo wax kaleba waynu isku daalnay aan kala nasanay dhaqaaji yaa ereye adigu soo qaado oo xagganna furiinna suuragala tan kalena suuragala waxaa la yidhaha kinaayaatu dalaaq furiinka dalaaqa ereyada maldahan labada uba waa la isticmaalaa oo waa suuragal waxay culimadu fuqahadu isweydiiyaan taxriimu lmar'ati hal yakuunu dalaaqan ninku hadduu gabadhiisa yidhaahdo waad iga xaaraansan tahay aniga waad iga xaaraansan tahay waa kuwa yidhaahdo had iyo jeer kayrkayna waad u xalaalsan tahay kaasay isticmaalaan muxuu noqonayaa hiblaayoy waad iga sida doofaarku iga xaaraansan aad iga xaaraansantahay buuhi ama khamrigu ama saas oo kale culimadu waxa ay leeyihiin laba macnaa loo eegaya inuu caynteeda leeyahay waad iga xaaraansantahay lafteeda maalan galmow u sameeyay saas oo kale iyo inuu uga jeedo furiin haddii uu leeyahay galmadeediiy waxaa dhaar bay noqonaysaa waa inuu kafaaratulyamiin bixiyaa kafaara gudkii saddexdii cisho soomaa ama masaakiintii tobankaa wax siiyaa haddii laakiin furiin uu uga jeedo way furmaysaa hal dalqo taana isagaa la weydiinaya haddii isagu uu ka been sheegana dee qiyaamaha isagaa loo haystaa ninka caalimka ah ama u kitaab dayaya isagu unbaa marjic u ah war maxaad uga jeeday buu leeyay dee waxaasaan uga jeeday markaa ama waxay noqon doontaa kafaara gud inuu bixiyo ama waxay noqonaysaa inuu hal dalqad ay ka furanta waxay u daliishanayaan aimadu rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ka dhaartay xaasaskiisa waa ka dhaartay inaanu bil u imanin ama usoo galmoonin aalaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam can nisaa-i dumarkiisii bil ka dhaartay waa tii dabeedna aayaadku ku soo degayeen ilaahay uu leeyahay yaa ayuha الnabiyu lima tuxarimu ma axala allahu laka tabtagii mardaata azwaajika wallahu gafuuru raxiim qad farada allahu lakum taxilata aymaanikum wallahu mawlaakum wahuwa alcaliim alxakiim dee kafaara gud baa laydiin sameeyey wixii ilaahay ku xalaalay ha iska xaaraantinimaynin kafaara gud baa laydiin jideeyey kafaara gudka bix sidiibuu ku bixiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi bnu cabaas waxa uu leeyahy waa riwaayo muslim ku sugane afar muslim ku sugan idaa xarama rajulu imra'atahu fahiya yamiinu yukafiruhaa ninku hadduu gabadhiisa iska xaaraantinimo yidhaha heblaaye xaaraan baad iga tahay waa dhaar markaa kafaara gud ha bixiyo aayadda markaa wuxuu akhriyay laqad kaana lakum fii rasuuli llaahi uswatun xasana nebiga kudayasho wanaagsan baa idinku sugan saasuu nebiguba yeela idinku yeela waxaa waxyaabaha la isticmaali karo ka mid a agabka uu qofku isticmaali karo marka uu gabadhii furayo la tixgelinayo ishaaratu lakhrasi almufhima qofkii dhagoolaha ahaa ama aan hadli karaynin oo isticmaala ishaara tilmaamo dhagoolo had iyo jeer tilmaamu isticmaalaa sheeko caadiya ah dee luqad la bara dhagoolayaashana waabay jirtaaba markaa guurka markuu sheegayo waxbuu isticmaalaa furiinka markuu sheegayo waxbuu dhagooluhu isticmaalaa ya markaa ishaarooyin buu isticmaalay qofkii aan hadli karayn uu ku tilmaamayo gabadhi inuu furay siduu doonaba faraara ha ugu yeela sa u fiiqfiiqa gacmihiis ama jawaabuu dee ku bixiya waar miyaad furtay gabadhi ha buu leeyay dee madaxusaa leeyay ama gacantuu leeyay saas weeye adigu ishaaro dee uu ninkani wax ku fahamsiinayo dadka in furi jiro tuctabar waa lagu xisaabtamaya sidoo kale waxaa hadduu cid soo diro fariin buu soo faray qof qurbahan ka tegaya ama meel kale ka yimi ayaa wuxuu leeya xaaskii waxaad u sheegtaa inay furan tahay hal dalqo waa soconaysa lagu xisaabtamaya sida qoraalkaba loogu xisaabtamaya qoraalna waa uu qofkani soo qorana iyadana way noqon karaysa kol hadduu uga jeedo furiin masaa'ilka waxaa ka mid a baabkan culimadu ka hadlaan al-ishhaad cala dalaaq macnaha in markhaati loo sameeyo marka la furayo gabadhii ma waajib baa mise waa sunne waa sunne bay leeyihin culamada muslimiintu sida ay u badan yihiin waayo asxaabta qaarkooda wax furay nebigu muu ka odrhanin markhaati ma u samaysa aayaddu way sheegtay markhaatiga waashiduu dawaya cadlin minkum laba markhaati oo caadiliina u sameeya furiinkii iyo soo ceshiga labadaba suuratu dalaaq bilowgeeda markaa markaasi waa sunne maadaama asxaabta dhexdooda aanay lagu adkeyn jirin in uu maaragtay loo dhigo had iyo jeer furooyinka markhaati nebiguna calayhi salaatu wasalaam waktigii u xabso furay inuu markhaati u sameeyey lama sheegin dalaaqa qaybihiisa waxaa ka mid ah altacliiqu watanjiiz mid waxaa la yidhaha munajas midna mucallaq fikrad caamun baynu dee ka bixinaynaa munajas iyo mucallaq muxuu kala noqonayaa munajasku waxa weeye ka si toosa u imika u furuudhaa xaaskii waad furantay buu ku leeyahy waa wax go-an oo aan la sii kala waxa kaloo loo sii dibdhigaa jirin tacliiquna waxa weeyaan dee markuu hebel yimaado marka arrinkaasi sidaa noqdo waad furan tahay tacliiq buu samaynaya waxbuu ku xidhaya marka dee wixii uu ku xidhay waa inu dhacaa wixii uu ku xidhay marka la helo ayuunbuu furiinkaas imanaya waa tacliiq baa la dalaaqu waxa u qaybsamaa sunni iyo bidci sunni iyo bidci waxaa looga jeedaa hadduu sidii shareecadda waafaqsan yahayna sunni baa lagu tilmaamaa sidii sharcigu yidhi hadduu khilaafsan yahayna bidci baa la idhaahdaa dalaaqa ah ilaahay qur-aanka waxa uu ku amray dadka mu'miniinta ah marka ay wax furayaan inaanay mar keliya wada furin dalqadaha dalaaqa bidcigii muxuu yahay waa ka sharciga khilaafay laba sababoodba uu ku khilaafi karaa sidii la yidhi u rida si aan ahayn ayuu qofkani u isticmaalay dalqadii ama cadadkii la yidhi rid cadad ka badan buu ridoon la ogolayn ama waktigii la yidhi dalqada bix wakti aan ahayn oo sharcigu diiday buu bixiyey tusaale aayadda ilaahay waxau ihi adalaaqu marataani fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan dalaaqu waa laba jeer laba iyo wixii kasii badan aayadda qeybta dambena fain dalaqahaa bay sheegaysaa mar qura lama ogolo dalqadaha inuu qofku dhaa saddexdii baad igatay waa xaaraan biitifaaqi alaima aimado dhan way isku waafaqsayn inuu qofku xaaskiisa ku yidhaahdo saddexdiibaad iga tag nebigana calayhi salaatu wasalaam waktigiisii maruu nin sidaa wax u furay aad buu uga xanaaqay ay yustahzau bikitaab illaahi wa ana bayna adhurikum calaa macna xadiid warma kitaabkii ilahay aayaadkii ilaahay baa lagu dheeldheelaya biaayaati illaah aayaadkii ilaahay baa lagu dheeldheelaya anigoon dhimano weli idin dhex jooga buu nebigu leh calayhi salaatu wasalaam ila ilaahay wuxuu hi mar qura ha ridina dalqadda markaa kolkuu qofku saa sameeyo ficil xaaraana buu ku dhacay waaya xigmadda labaade loo diiday waxa weeye ciddadii baa ku dheeraanaysa gabadha haddii la furo iyadoo caado leh marka labaad waa iyadoo caadole in la furo taasina waa xaraam gabadhii oo aan daahir ahayn in la furo iyadana sharcigeenna xaaraantinimeeyey sababta loo xaaraantinimeeyena waxa weeye cid waanay tirsan karaynin waktigii cadadbaxa yaa ayuha nabiyu idaa dallaqtum nnisaa fadalliquuhunna liciddatihinna waaxsu lcidda dumarka marka aa furtaan u fura buu ilaha yidhi si ay toos ugu bilaabi karaan cadadbixii ay tirsanayeen gabadhii marka la furo iyada oo caado leh oo aan daahir ahayn ilaa ay daahir noqoto ma tirin karto tiradii kow ma odhanayso marka waktigii baa ku dheeraanaya naxariis islaamku dumarka u naxariisanaya daraaddeed ayaa dalaaqaana bidci looga dhigay waaya waxa haddaba isweydiin la dalaaqaasi ma dhacayaa mise ma dhacayo dalaaqaa bidcigaahi bidci wuu noqday wax xaaraana buu noqday waay aimadu u badan yihiin daliilkuna ayadayaa inuu dhacayo cabdillaahi bnu cumar isagii aabihii baa allaha ka raali noqday xaaskiisii buu furay cumar baa nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi inankii cabdilaahi ooridii buu furay markaa nebigu isagoo iyadoo aan daahir ahayn buu furay wahiy xaa'ida markaasuu nebigu yihi murhu faliyuraajicha war amar sii ha soo ceshadee ilaa ay daahir noqonaysa xaydaysay daahir noqonayso ilaa ay gaadhayso waktigii sharci uga ogolaa amar sii buu yihi ha soo ceshadee markay daahir noqoto ee waktigeedii ay gaadho hadduu doonayana ha iska haysto hadduu doonayana iyada oo waktigii loogu talagalay daahirka ahayd ku jirta ha furo laakiin iminkaas soo amar siyaa soo ceshaday marka waxaa laga faa'iidaysanayaa bay leen culimadu xadiidka ah maadaama uu nebigu yidhi ha soo ceshado maxaa ka horeeya dee waxaa ka horeeya dee furiin eg meeshii haddii soo ceshiba la sheegay furiin baa ka horreeyey haddii aanu furmaynin gabadhaasi oridaasi aanay furmaynin soo ha soo ceshada muu yidhaahdeen ha iska watu odhan lahaa ilaa intay daahirayso waktigay daahirta afura mar kale waaya kaasina waa kaa weeye haddii qofku uu dalqadaha wada rido oo ereygaa uu ku dhawaaqo idhaahdo saddexdii baad iga tay waa furiinka soomaalida e laba ka ciilbaxayaanba ilaa saddexda israaciyaan markay isa seegaan ilaa uu saddexda liqsiiyo kama ciilbaxayo waan waynu isku hadal badanne waxba kuu kala reebi maaye saddexdii baad iga tahay buu leeyahy mararka qaarkood kolkuu qaadigu ha hal dalqad fur mee saddex baan ka dhigaya buu odhanaya saddex baan ka dhigaya waaya taasi inay xaaraam tahay sheegnay qowlka raajixa inuu noqday inuu dhacayana sheegnay ma mid quraa laga soo qaadayaa mise saddex baa laga dhigaya aimadu labada qowlba waa leeyihin inkastay culimadu u badan yihiin jumhuurtu in saddex dalqadood marka uu ku dhawaaqo inay saddexduba tegayaan oonay xalaalu noqonayn ilaa ay nin dambe guursato laakiin ibnu taymiya iyo ardaygiisa ibnu qayim shawkani sancaani iyo aimo badan oo kale ayaa waxa ay ku tegayaan in saddexdaa mid laga dhigayo waa qoriga xabadii afkiisa oo kale oo saddex midh kama wada baxaan midhun baa ka bixi karaba markaa saddexdaa midhun baa laga dhigaya kaana dalaaqu fii cahdi rasuuli illaahi wa fii cahdi abibakr wa fii cahdi cumar wa wa waxaan leeyahay wa sadran min khilaafati cumar yujcalu halaatu waaxida xadiidkaas wuxuu tilmaamayaa waktigii nabiga abubakar iyo qeybtii hore waktigii cumar madaxtinimada u hayay saddexda mid baa laga dhigi jiray dabeedna cumar baa dadkii la hadla wuxu war yaadheen aarberigii hore dalqada kumaydaan degdegi jirin imika waa ku degdegteene ninka saddex fura saddexdaba waanu ka ridaynaa ogaada marka masaladaasi khilaaf dheer bay leedahay dadku ay iska odhanayaan intay iska yidhaahdaan unbay odhanayaan sheekhow qiili iyaag way iska odhanayaan shinqiidi baa kitaabkiisa tafsiirka ah ayaa ragga aada uga hadla masaladaasuu ku jiraa waxaan u malaynaya afartan bage meelahaasuu kaga hadlayay ninka ereygaa ku dhawaaqa isagoo jumhuurta daliiladoodana soo qaadanaya qolyahaa kale iyaga daliiladoodana soo qaadanaya qowlka raajixaana raacinaya waaya marka masaladaas hawshaa badan bay leedahay dee mar haddii xaaraanba ay to laisla waafaqsanya in sidaa loogu wax loo furaa inay xaaraan tahay in lagu talaabsadaba maahaba waaya nuqdada saddex iyo tobnaad waxa weeye alaaqu lmariid marad almowt qofku isagoo sii dhimanaya hadduu wax furo ma dhacayaa mise ma dhacayo aimada qaarkood baa lama dhacayo qofkaasi laakiin kol haddii uu xaaladiisu ay caadi tahay oo uu miyir qabo waa dhacayaa furiinkaasi way se dhexlaysaa way dhexlaysaayo haddii uu kala cararayay dhaxalka markii uu furayey oo uu islahaa waxbayay ha ha ka calafgo'do dhaxalka hadduu islahaa way dhexlaysaa waa lagu cuqubaynaya maadaama ciddadii ku jirto kow laakiin waa furmaysa xaaladaha qaadiguu ridi kara dalqadda waxaa ka mid a marka ay cadamu nafaqa kolka uu dee ninkii waxba u waayo ama wax siin waayo kolkuu inantii ka daw bixi waayo ama ooridiisii hagaajin waayo ee uu kula ficiltamo cunaqabatayn sidii ummadaha gaaladeed garanayso ayuu ooridiisii kula ficiltamay inuu cunaqabateeyo markaasoo ama isagoo aan waxba waanu hayninba iyana way samri kari weyday ilaahay baa wuxu uhi walaa tumsikuuhunna diraaran litactaduu dumarkii hahaynina idinka oo dhibaya altadliiq likaybati zawj ninkii haddii uu maqnaansho dheer galo oo uu noqdo qofka loo yaqaano maxbuus mafquud mafquud waa la waayaba sidaan iminka had iyo jeer xaggaasay ku yaro badan tahaye qaar meeshiinan kusoo rooraya ayuunbaa la yidhaha dooni baa liqday dooni baa liqday oo la waayo oo noocii u dambeeyey hebeladii kale la socday waxaa la sheegay in badi liqday dee kolkaa maqal iyo muuqaal raq iyo ruux midna lagama hayo kaa isagana qaadigu unbaa xukumaya wakti marka ay gaadho laba sanaa la yidhi afar sanaa la yidhi meelahaasay ku sheegeena marka uu diraaseeyey arrintiisa kadib go-aan wuxuu ku qaadan karaa qaadigu inuu geeriyoodo wixiisi la dhexli karo oridiisana furan tahay asaydana qaado waaya xaaladaha uu furi karo waxaa ka mid a marka uu ninkii maaragtay waa culimada qaarkood baa qaba xabsi dheer oon la rajaynaynin inuu ka soo baxo muddo dheer markuu ku jiro muddo dheer sidaa mafquudka oo kale marka ay muddadii dheeraato xaaladaha uu ka furi kara waxaa ka mida bay leeyihiin su-ul cishra markay jirtee ninkii si xun uula dhaqmo adduun wuu hayaa laakiin si xun buu ula dhaqmay oo wuu kadeeday qofkan wuxuu khilaafay qowl allahi tacaala wacaashiruuhuna bilmacruuf cidhiidhi buu gelinayaa waktigaa isagaana suuragal bay tahay in laga furi karo marka baabkan waxaynu sheegnay dhowr iyo toban qodob oo la xidhiidha axkaamta furiinka waxaynu intaa raacin lahayn aan ku idhaahda ee cadadbaxa iyo sida ay u ab ha intaa ma su-aalahaynu ka dhignaa waaya waxaynu kusoo koobi doonaa intaa baab alcadad walistibraac gabadhii siday u ciddo tirsanaysa sharcigeennu waxa uu gabadha ku waajibiyey muddo oo la yidhaahdo cadadbax oo af soomaaliga waa wakti ay ciddo tirsanayso si kale haddaynu nidhaahno waa wakti aanay nin guursan karayn marka laga dhinto asaydii bay qaadaysaa nin guursan kari maysa muddadaa marka la furo ilaa ay muddadaasi u dhammaato guursan kari mayso si kooban iyadana haddaynu u dul marno dumarkii waxaa loo qaybinayaa laba qaybood qayb laga dhintay iyo qayb la furay qayb laga dhintay mid laga dhintay iyo mid la furay waaya haddii qoftan la furo laba qaybood bay noqonaysa mid cadadbax lagu leeyay mid aan laguma lahayn haddii la furo oo ruuxan dumara aan lala guri gelin cadadbax laguma leh yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmu'minaati uma dallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha dadkii muuminiinta ahaa ee dumarkii intoo guursataan marka furtaan idinkoon la aqalgelin cadadbax la tirinayaa ma jiro ayaddaasi waxay caddaysay gabadha la furo haddii aan lala aqalgelin oo wax maaragtay galma lagu sheegi karaa aanu dhicin way iska dhaqaajinaysaa markuu dalqada ku rida mid kale guurs gidaarkan shadiisa ku guursan karaysa warkaasi u dhammaaday waaya tii la furay ee haddaba ciddada lagu lahayd ayaa iyaduna u qaybsamaysa saddex qaybood midi waxay ku ciddo tirsanaysaa inay umusho waa tii uurka lahayd wa ulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna ilahay baa halkaa ku sheegay suuratu dalaaq gabadha uur leh ee la furo waa inay umusho umushaasi waanay dheeraan kartaa waktigaa ay umulaysaa waan u dhowaan karaa hadduu imika furo dalqada ugu yeedhiyo oo dabeetana naxdintii yaa radiidku ku dhuftoo dhakhtarka la jiifiyey dhasho waa u dhammaaday cadadbaxeedii laba saacadood baaba isla ahaydba cadadbixii waa dhammaaday mid kalaa mehersan kara intay nifaas ka baxaysunbuu sugaya waaya qaybta saddexaad waxa weeye qayb ku ciddo tirsanaysa bilaqraa inay saddex jeer dhiig hesho waa gabadha markaa dhiigga helaysa wاlmudalaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaثata quru aayaddaasa ilaha ku sheegay gabadha kol hadii dhiiggii helaysa saddex jeer unbay daahir noqonaysa saddexdaa jeer kol hadday daahir noqoto waa u dhammaaday cadadbixi qaybta afraad qaybta saddexaad baan leh waa mid ku ciddo tirsanaysa bilo islaantii weyneyd ee hooyada ahayd ee macnaha cisegoyska ahayd ama inantii yarayda la fureen weli gaadhin waktigii ay cisada heli lahayd marka la furo cadadbaxoodu ile uurna ma laha dhiigna ma laha cadadbaxoodu waa saddex bilood walaa iya isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhuna halaaثatu ashhurin walaa i lam yaxidna haddii aad ka shakideen dumarkaasi habkay u ciddo tirsanayaan taweyn iyo tayar waa saddex bilood marka afar baynu sheegnay dumarkii la furay mid aan laguba lahaynba cadadbax waad garatay taa iyo mid saddex bilood ku tirsanaysa iyo mid saddex dhiig ku tirsanaysa iyo mid inay umusho ay tahay intaa ma la fahmay haddii maskaxda furanta waa la fahmay waaye waa afar sa midna aan waxba lagu lahayn saddexna saddex siyood oo kala duwan ay u ciddo tirsanayaan dumarkii markaa la furay saas weeye cadadbaxooda tii laga dhintay baa timid habka ay u ciddo tirsanayso maba badno iyadu waa laba un gabadha laga dhintay habka ay u ciddo tirsataa waa ama waktiga ay asayda dhigaysa waa laba xaalo mid un hadday uur leedahay waa inay umusho un macnaha oridan waa laga dhintay uurna way leedahay asayda waktiga ay dhigaysa ama cadadbaxaysa waa isku midune waa inay umusho xadiidkii subaycat alaslamiya baa daliil u ah way umushay markuu ninkeedii dhintay in yar kadibba kolkii afartankii ay ka baxday bay isu diyaarisay inay nin guursato nin ehelkeeda ahaabaa yidhi lagama yaabo afar bilood iyo tobankii baad islaanay sugi kow kolkaasay tiri waar bal nebiga aan isula tagno sidan isib maahe iyaduna dee qof dadaalaysa heedoo nin wanaagsan raadsanaysa taasina waa gar weeye asturnaanta caynkaa ku jirta nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u ogolaaday inay nin iska guursato mar hadday umushay asaydii dhigtay laakiin marna way ku dheeraan kartaa oo iyada laba bilood uur lahayd hadduu ninkii dhintay intay ursi intay asayda sidaysa iyo toddoba bilood iyadoo bil uur lahayd hadduu dhinto dee sideed bilood bay sidii marna waxaa laga yaabaa taa sida xadiidkaa subeycat alislamiya saxeixa in ay sido ma wakti yaroo kooban waayo markii geeridiisii loo sheegayba waa way maaragtay dhashay taasi waa qayb qaybta labaadna waxa weeye gabadha laga dhintay kol haddii aanay uur lahayn waa afar bilood iyo tobanun asaydeeda waa laga dhintay uur uurna ma laha ama islaan weyn ha ahaato ama tu yar ama tu aan lala gurigelinba ha ahaato ilahay idankii yaanu la gurigelinba meher quri ha ku xidhnaado asaydeedu waa afar bilood iyo toban waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wa cashraa afar bilood iyo toban ha u kaadiyeenoo guur ha ka samreeno asayda ha iska ha sido marka halkaa waxaa ku dhammaaday dumarku habka ay u ciddo tirsadaan si kooban markaynuu sheegno maca adiladooda kolkaynu akrino saasay noqdeen waa tii la furay afar qaybooda iyo tii laga dhinto laba qaybooda waa lixdaa xaaladood khilaafkana kolka aynu kasoo gaabino baabkaa dalaaqa iyo baabka ku xigoo ah gabadhii la furay ama laga dhintay ee ninkeedii ay if iyo aakhiro midun ku kala dhaqaajiyeen bal sidaa ay u cadadbaxeedu noqdo intaasaynu kusoo koobaynaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam